waxaan maanta baas nabadeed u diraynaa labada beelood ee walaalaha ah ee reer hiiraan ah ee xoogaa colaadu ay ka jirto magaalada beledweyne dhankeeda galbeed oo ka baxsan magaalada ilaa toban iyo shan kilomitir xiisadda colaadeed ay ka taagan tahay waxaan leenahay walaalayaal dagaalka iyo colaadda joojiya ilaahay qalbigiinna naxariisa ku rido dhiigga walaal ilaahay ha idinka difaaco soomaaliyana wax badan iyo wakhti badan oo aada u fog ayay maaragtay dagaal ku jirtay marka faa'iido inaanu lahayn cid waliba waa soo taabatay dagaal faa'iido uu leeyahay lama arko waa adduun iyo aakhiro beel waa hanti iyo dad iyo islaamnimadoo dhaawac kaa gaaro iyo burbur iyo isnacayb iyo qax iyo barakac intaas iyo in kasii badan ayaa laga dhaxlaa oo keliya walaalayaal waxaan idin leenahay shaydaanka idin soo dhex maray iska rajiima ilaahay ka magan gala waxaa weeye waxaan ugu farxi karin waxaa weeye gacantaada midige isku dil waxaan leenahay walaalahaas dhibku waa qato waana daba dheeraaday wuxuu keenahayaa wiil la-aan iyo wehel la-aan wuxuu keenahayaa barakax iyo baafa dagaal waxaa layihi wiila ku dhintay wiil kuma dhasho annagu haddaan nahay reer hiiraan oona isu nimid walaalaheen waxaan leenahay walaalayaalow baaqaasaan jeedinayno baaqa nabadeeda nala qaadka ilaahay ka baqa rasuulkiisa ka baqa dad muslimiina oo mu'miniina oo isu fakanahaya dhiiggooda shaydaana shaqaysanahaya wa shaydaanka ha layska rajiimaan leenahay wehelka iyo walaalnimada ha la dayo ilaahay cabsidiisa ha loo noqdo waxaan maqashiisanahay meel yar oo ilaahay raxmaddiisu ku dhacday oo xareed laga cabahayo in darfidnadaasu inay ka kacday haddii ilaahay naxariistiisu qoyaan lagu nasto oo laga biicada ilaahay keenay in ilaahay loo noqdo ilaahay lagu xamdiyo oo ilaahu loo siyaadi layihaha la rabaa ee in fasaad iyo duun iyo isnac iyo dagaal in la galo waa waxaan wanaagsanayn annagu haddaan nahay dergada joogta shirka dib u heshiisiinta magaalada beledweyne walaalaheena waxaan idin leenaha baaqa nabadeed qaata ayagana waxaan ku celinaynaa maaq dheer ugu jeedinaynaa walaalayaalow arka asagoo saaka dhacay dhimasha waa jirtaa sida la soo gaaraynaa waxna waa jira war qofka dhinta waa dhintay ka dhaawaca wuxuu u dhiman qaadxumo iyo dhiigbax xilliga lagu jiro walaalayaal waxaan idin leenahaa annagoo ehel iyo akhribo iyo dad ku wada nool gobolka oo muslima annagoo ah waxaan idinka codsanaynaa baaq dheerna idinku leenahaa walaalayaal qaata baaqaas qaata walaalaheena waxaa badda la sheegay inay galbeedka beledweyne baadiyihiisa ku dhow ka bilaabatay ha la joojiyo ha la joojiyo ha la joojiyo war maanta labaatan iyo shan sano ama soddon sano oo wax dhiman baan xabad isku dirayni waxa aan ka gaarnay cid sheegi kartaa ma jirto xaqiiqo hebel baa wax yeele anna waa yeelina wax maslaxada iyo wax danana ku jirtaa ma jirto waxaan leenahay haddaan nahay shirka nabadaynta hiiraan waxaan baaqa dheer ku diraynaa sidii walaalihii iga horreeyey u sheegeen in la joojiyo xabaddaas tusaale dhibaatada wiil reerkiisii saaka ka soo baxay macnola'aan ugu dhimanayo miisaanka ay leedahay iyo wuxuu ka dhintay wuxuu ku dhintay maslaxadda ka dambaysa bal in la miisaamaa fiican waxaan leenaha walaalayaalow ilaahay biraxmaddiisa yar oo meel gashay bod ah oo lagu dururay sow ma malayn karna ilaahay inuusan mid dambe noo keenin oy sidaas ku dhammaato ilaahay wuxuuna leeyahay man kaana yuriidu xarfa alaakhirati najid lahu fii xarfih waman kaana yuriidu xarfa dunya nuhtih minha wamaa lahu min waliyin walaa nasiir wadhiin walaal aakhiro laguma helo ilaahayna raalli kama aha war aakhiro waxay u baahan tahay sabar iyo taqwo iyo cibaado in la dhimanayo oo ilaahay idinkiisu nalala xisaabtamayo bal horta ha la ogaado waa ko dadka walaalaha ah ahalka ah ilmaadeerta ah ee aan wada dhalannay ee sideen culummadii iga horraysay iyo waxgaradkii iga horreeyey ay u yidhaahdeen raxmadda yar oo ilaahayna siiyey weryaan la ysku baabi'in ee ku dhaqma ayaan la qaba war waxa ilaahayna leeyahay يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وددك إلهي الرمي رسول في سرمي حق هدو يسبو قولان حق ما يكون ذا النولادان حق إلهي غرب كود أسمي ورهرت بالحق عن أسر نقلنا نويلك بمانا يسوك بمانا يعان أرقنا وعن إبلينا أنونا ورك بديني وردوك وهريا دوك وهريا ilaahay idinkiisa wuu naga dambaynayaa dhulku yaanan dhallinyarada lalaynin war ninka maalgelinayo qabiil ku maalgelinayo ka joogsa xoolahaaga cadaab ha ku geli aragnaa acmaashoodii dhiig sokeeyo walaalahay ku bedeleen war annaga aan islaax samayn oon ku dhiman oon dhex galno fadhigana aan ka kacno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu